intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qartiday dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydaan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydaan wax isqabto isqimeeyabaa lahay bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo hadaha oo kale aad ka dhegaysataan habeen walba raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geegi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweye agogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahi idam alle ilaah kuu gangaab guuf maqaadiir saam iyo garna ay doonayo guruudta kaa aada guduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbiga igalangalkaayoon alle goorta goorteeda kale kuu goontaal dhowda gulxif iyo bilaawiya adlay gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geedka lale kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabbu guban ha kaa reebin saddexduba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababsha geengeella iyo gumud ha kaa yeel dablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday disi weeraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jiifta burwaagolanta kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi kul cirmaani ruba kadun god iyo haadaanxu meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
barnaamijka xulashada waraysada raadiyaha cadaada dhegaystayaal caawa qodobadaad ku dhegaysan doontaan oo idinku soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya indha qarshe oo sheegay inay bilaabi doonaan dagaal ka dhana al-shabaab islamarkaana shabaabka la qabto sharciga la horkeeni doono waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan xukuumadda soomaaliya oo u digtay shirkadaha shisheeye haddaba shirkadahaasi maxay yihiin barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal caawa ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal aan idigu hayana waxaa ka mid noqon doona wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo shir uga qayb galay dalkaasi sustaga imaaraadka carabta haddaba maxay ka wada hadleen ama shirkaasi maxaa looga hadlay barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal caawa ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal caawa aan idigu hayana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shaacisay magacyada saraakiil ajaaniba oo shabaab looga dilay gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan ra'iisul wasaaraha soomaaliya khayre oo soo gebagabeeyey isla xisaabtanka golaha wasiirada waxaa barnaamijka dhegaystayaal xubnaha aan igu hayna ka mid ah xisbiga uu hogaaminaya xasan sheikh oo laga joojiyey siminaar ay uga qaybgeli lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka hadlay arrimahaasi iyagoo ku eedeeyey booliiska maamulka koonfur galbeed inay ka dambeeyeen joojinta ama baaqashada siminaarkaasi oo maanta lagu waday in magaalada baydhabo uu ka dhaco waxaad dhegaysan doontaan mid ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya barnaamijka dhegaystayaal waxaa sidoo kale aan idinku soo gudbin doonaa wasiirka hore ee arrimaha dibadda soomaaliya waa ismaaciil hore buuba oo isagu ugu baaqay madaxweynaha cusub ee puntland inuu ka shaqeeyo nabadda iyo isku keenidda iyo sidii loo dhammayn lahaa colaadda u dhexaysa maamulka somalilan iyo puntland waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan taliyihii sirdoonka dalkaasi waa taliyihii sirdoonka milatariga yaman oo isaguna geeriyooday kadib duqayn ama qarax ka dhacay dhowaan goob ay xaflad ku dhiganayeen barnaamijka dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka caawa idigu haya haddii allah awooddan raalli ka noqdo barnaamijka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiin doona waxaa barnaamijka ii farsamaynaya saaxiibkii xasan axmed maxamed mar kale u diyaar garo wanaagsan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado
aneecad nabadgeliyo miyaa quurkiiba la nacay aneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba mar kale hayn wanaagsan dhegaystayaal cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow waxaa si toosa nooga dhegaysanaysaan bartaanu ku leena waa idaacadda f m t siddeetan iyo siddeed dhibic shan caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bartayada aanu ku leena internetka ee w w dot radio cadaada dot com aanu ku bilaabanay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo waxaa dowladda federaalk soomaaliya uga qorshaysan taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sarreeye gaas daahir aadan cilmi dhaqarshe ayaa shir jaraa'id uu ka qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab jenaraal daahir aadan cilmi dhaqarshe ayaa sheegay ciidanka xoogga dalka soomaaliya uu marnaba ku xadgudbi doonin sharciga u degsan dalka taliyaha ayaa ciidamada xoogga dalka sheegay ama ku tilmaamay inay al-shabaabka la qabto halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo taliyaha waxa uu sheegay shabaabka la qabto sharciga la hor keeni doono isagoona beeniyey hadal hadda ka hor uu sheegay kaas oo ahaa in shabaabka la qabto la toogan doono
ciidanka xoogga dalka soomaalida waa ciidan sharci ku dhisan sharcina ku dhaqma waad ogtihiin waxaa ugu dambeeyey oo ka horreeyey labadii janana la dilay dhacdadii ka dhacday balcad ninkii meenada u dhigay maxaan ku idhahdaa ciidankii soo marayay meeshaas ee kow iyo toban askarii ku dhimatay oo gacanta lagu soo qabtay isagoo fiyoowa xabsiga ku jira meydkii kow iyo tobankii askari ee meesha ku dhimatay nimankii ka hadhay laba nin saddex nin baa ka hartay baabuurka ka dambeeya ayaga ka dambeeya ninkii soo qabtay haddii ummad ciidanka xooga dalka soomaaliya uu sharcida ku dhaqmo ninkaasuu dili lahaa laakiin askariga soomaaliyeed waa mid damiir leh og sharciga inuusan u ogolayn inuu ayagu dilaan way soo qaadeen maxkamaduuna ku xerayeen halkaas waxaa markhaati cad ka ah in ciidanka xooga dowla soomaaliya uu ku dhaqmo sharci muddo badan al-shabaab waxaan siinay wakti badan wax badan waxaan u ogolaanay dhacdooyinka noocaasoo kale inay ogolaadaan wax badan waxaan ogolaanay isku dayna inay ka soo noqdaan markee kuma faraxsanin inaan dilno wiilasheenii waa wiilasheenii waa raggii dadkan berri madaxda ka noqon lahaa waa dadkii berri dadkan hogaamin lahaa laakiin waa la qalday cid alle cidda ka soo noqota waxaan diyaar la nahay sida sharcigu qabo ee dowladda soomaaliyeed cafiska ugu fidhistay in loogu dhaqmo sida ugu fiican kii asagoo nal la soo qabtana caadiyan xabsiga in la geeyo laakiin waxaan u sheegayaa al-shabaab oo hadalkayguna nuxurkiisu ahaa hadda waxay ka dambaysa si adag baan ula dagaalamayna naxariis aan u samaynaynana ma laha macnaheedu maaha inaan markii la arko tooganayna naxariista waxaa weeye naxariis aan u samaynayna ma jirto markaan leeyahy waxaa weeye ciqaab adag buu mudan doonaa oo sharciga ciqaab adag buu noqon doonaa uu geli doonaa hadduu galo haddii kalena markuu dagaalamahayo ku dhimanayaa dagaalka
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sirrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas weysay
dalkiidinkaa qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysada qaybihii hore ayaan ku guda jirnaa xukuumadda soomaaliya ayaa u digtay shirkada shisheeye mudane cabdulaahi bidhaan war warsame wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya oo xafiiskiisa saxaafadda kula hadlay ayaa ka warbixiyey dhowaan shirkado ay shati siiyeen wasiir waa wasaaraddiisu shir jaraayadu maanta uu ku qabtay muqdisho ayuu kaga hadlay dadaalada wasaaradda ay ugu jirto horumarinta howlaha horyaala
tuunada qaarkood xog ma hayaane wanaag bay ula jeedaan inay is idhaahdaan bal ilaaliya badda soomaaliya inaan lagu xadgudbin qaarna ay ujeedooyin ka leeyihiin oo aan aaminsanahay inay yihiin dadkii soomaaliya badaheeda uga kalluumaysan jiray sida sharci darrada ah oo ka soo horjeeda in si sharci ah looga kalluumaysto si markaa iyaga ama loo soo qabto ama ay meesha uga baxaan shatiyada aan bixinay waa tuumada shatiyadeeda yani dib ugu soo noqdo tuumadu waa nooc ka mid a noocyada kalluunka oo badaha soomaaliya uu ilaahay ku manaystay laakiin wax yar waxay kaga duwan tahay waa la wada leeyahay tuunada wadamo badan bay tuunadu ka dhexaysaa oo way safartaa safar bay gashaa wadamadaas tuunadu ay ka dhexayso oo inaga aan dariska la nahay ama tuunadeenu ay nagala dhexayso waxaa la yidhaahdaa waxay ku bahoobeen urur la yidhaahdo i o t c indian ocean tuna commission i o t c gu iyagaa horta maamulka tuunada iska leh waddan kasta oo ka mid ah wadamada tuunada wadaaga wuxuu leeyahay qeyb gaar ah oo uu sanadkiiba isagu la bixi karo waqtigiisa anagu maadaama muddo badan aan ka maqnayn saaxada waxaan isku dayeynay oo ilaa yiminka aan wadnaa in aan qeybnala ku xidhin laakiin aan aan aan la qaadan karo intaan rabno weli nalooma ogolaan arrintaas ayaa waxay sababtay marka inaan si aan uga faa'iidaysano kalluunkaas baddeenna muddo jooga oo haddii aanaan anagu ka faa'iidaysanoo aanaan cid ka gadin intuuna dhaafo meel kale lagu gadayo sidee waxaa imaanaysaa iyadana laga yaabo inay dad isweydiiyaan wax kasta miyay iska qaadanayaan taasna adoona weydiin maan rabaa inaan kasi jawaabo waxaan ararkayay meelo lagu soo qorqoray waxyaabahaas waxay doonaan iskama qaadanayaan horta maraakiibtan aanu anagu hadda laysanka siinayo tuunada qabsanaysaa waxay gaar ku yihiin inay tuuno qabtaan maraakiibtan tuuno inay qabtaan ma qabsan karaan kalluun kale oo kalluumada badda ku jira tuunada iyo wixii la mid ah bay iyagu qabsan karaan sidaasayna u dhisayngaraysan yihiin inaga keliyana haddeer kamaniyaan aan aan aan anagu la macaamilay oo aan shatiyada siinay inaga keliya shati inagama haystee wadamada kale ee indian ocean tuuno commission ku jira kuwo kamida buu ka haystaa shati ka haystaa marka uu ina dhaafo tuunada oo waqtigeeni la dhaafo wadan kale ay ugudubtana shati bay ka haystaan oo ay ka qabsadaan marka waxay qabsan karaan keliya tuunada maraakiibtoodana waxay u dhisaangaraysantaha inay tuunada qabsadaan dadka qeybbaa waxay walaac ka qabeen in intay leeg buu qaadan karaa marka ku tan buu leeyahay tankaas uu leeyahay baa lagu cabiraa qiimaha uu wax ku qaadanayo marka hadduu tankiisaa buuxsadana waa qaadan karaa haddii uu waayo oo magaranaysa ay wax ka dhinaadaanna isagaa waayey adeer waa kuu sheegay inaanay dee maraakiibta xaalufiso ahayn maraakiibtanu maraakiibta badda xaalufiso oo trolleska loo yaqaano ama dhiib troller ha noqdo ama mid troller ha noqdo in sharciga aanu ku maamulo wasaaradda kalluumeysiga oo baarlamaanka federaalka ay baaskareeyeen waa ka mamnuuc in shati la siiyo aan anagu shati siino marka maraakiibta waxaa lufisa anagu shati ma siin karo kumana jiraan kuwan maraakiibtuna waa maraakiib loogu talagalay inay tuunada qabsadaan waana nooca loo yaqaano longlinarska marka mana xalufiyaan hoosna ma aadaan waxa keliya qabtaana waa tuuna yaa ilaalinaya waxaan haysanaa xafiiskayga hadeer ka dhex dhisan tiam arrintaa ka shaqeeya oo la socda waktiga ay badda soomaaliya soo galaan dhaqdhaqaaqooda maraakiibta soo gashay inta ay yihiin arrimahaas oo dhan la socda si daily basis oo subax kasta baa naloo ka update gareeya annaga oo tiamkaas wasaaradda kalluumeysiga ka tirsan oo arrintaa ka shaqeeya ay nooga update gareeyaan
dalkiidinka qadibay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudan xasan cali khayre ayaa soo gebagabeeyey isla xisaabtanka golaha wasiirada oo si joogta a u socday muddadii waa muddo shan maalin ah ee lasoo dhaafay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdulaahi xaamud ayaa sheegay in si guula ay ku soo dhammaatay isla xisaabtanka uu ra-iisul wasaaraha ku xaqiijinaya waxqabadka lix iyo labaatanka wasaaradood ee xukuumadda ka kooban tahay iyo bangiga dhexe laguna jaangoynayay waxqabadka sanadka bilowga sida uu sheegay wasiiru dowlaha shantii beri ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha wuxuu la fadhiistay wasiirada wasaaradaha lix iyo labaatanka wasaaradood iyo guddoomiyaha bangiga dhexe toddoba iyo labaatan ku noqonayo oo lagala xisaabtamayay waxyaalaha la rabo in la dardargeeyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka wasiir walbaba wuxuu saxiixay xaashida heshiiska ah ama commitment sheet waxay yidhaahdaan uuna ballan qaaday saddex ama afar halbeegyo waaweyn oo mug leh oo waxtar u leh wadanka laguna laguna xisaabtami doono wasiirka shacbiga soomaaliyeedna waxtar u leh ay arki karaan markuu sanadka soo ilaado hadduu ilaah ilaah la keeyahay marka waxaan rajaynaynaa inay wasiirada ka howlgalaan waxyaalihii lagula ballamay ra-iisul wasaaraha commitment sheetkaasna waxaa saxiixi doona wasiirka wasaaradda iyo ra-iisul wasaaraha annagana xafiiska ra-iisul wasaarahan documentikaas waxaan ku hayn doonaa xafiiska si marka sanadku soo ilaado isla xisaabtanka soo socdo loo arko waxyaalihay ka qabteen
tagay tagay tagay saaxiib maxaa dhacay waa tege xaggee u socotaa tagay saaxiib waa tahriibe xasbuna allah tahriib waa tahluuke maxaa kugu dhacay amar waaye amar war yaa kugu amray inaad naftaada halligto dowladdaa ugu amartay ma falan tahay niyow si dadbana ii amartay ishaa macallina kuma fahminaya ii sheeg sida wax yihiin madaxda sare fiiri madaxda dhexe eeg maamulka gobolka arag qurbajoog qofaan ahayn waxba looma oggola qabqab shahaadada shaqada lagu dhiibaana waxay noqotay baasaboor shisheeye war yaa tan oo kale arkay tahriibihii shalay waa madaxda maanta tahriibaha maantana waa madaxda biri been baad iska dhaadhis oo dowladda miyaa tahriibka dhiiri gelinaysa tagay saaxiib tagay tagay
dalkiidinka qadribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qadribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qu
kaga dhegeystayaal barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado ayaad weli dhegeysanaysaane ismaaciil hure buuba wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya ee dowladdii cabdulaahi yuusuf axmed allaha u naxariistee ayaa ka hadlay doorashadii dhowaan uu ku soo baxay madaxweynaha cusub ee dowladda goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni isagoo ugu baaqay ama baaq u jeediyey wuxuuna sheegay ismaaciil hure buuba in madaxweyne siciid deni looga baahan yahay inuu la yimaado waxqabad cusub islamarkaana uusan marin halkii ay mareen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey waxaana dhanka kale ugu baaqay in wadahadal iyo wanaag lagu dhammeeyo muranka iyo xiisadda ka dhex jirta somalilan iyo puntland sidii haddaba dhinaca puntland ha noqoto ama dhinaca somalilan ha noqoto sidii hadimeed oo ahaa soodimahaas iyo si hadimeed ahaa labada qaybood somalilan iyo ahaa puntland ay uwada dhaqmi lahaayeen yaan hadimeed ahaa ma ha noqoto dowla- dowladii hore ee puntland hadimeed aanay si wanaagsan hadimeed maxaha u dhaqin waxaana filayaa inuu isagoo ka duwanaan doono sidaad ogsoon tahay hadimeed maxaha puntland iyo somalilan cilaaqaad aad iyo aad u muhiim ah ayaa ka dhexeeya oo cilaaqaad hadimeed siyaasadu dhaca Eh, kolka hadimeed muxuu ahaa in arrimahaas hadimeed muxuu ahaa si wanaagsan oo degan loo eh, hadimeed agaasimo ayaa loo baahan yahay in wax eh, wax jirta hadimeed
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ismaaciil hurre buuba oo ka hadlayay arrimaha somalilan iyo puntland isagoo ugu baaqay madaxweynaha puntland deni inuu ka shaqeeyo sidii la isugu soo dhowaan lahaa
warniyow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garanays yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh warniyow waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaa tigi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas
dalkiidinka qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin waa haga dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xoolashada waraysyada raadiyaha cadaado warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax miino oo ka dhacay buraleyda galgala kaasoo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland qaraxaas ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso waxaana ciidamada lagula eegtay xilli ay marayeen deegaanka lagu magacaabo toga balli khadar oo buraleyda galgala ka tirsan ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada puntland ayaa ku dhintay halkaas saddex kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi waxaana dhaawacyada mid ka waa dhaawacyada iyo midka dhintay meydkiisa la geeyey isbitaalka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dhinaca kale gaari safar ah oo ka tegay magaalada boosaaso kuna sii socday dhulka ka baxsan laamiga gobolka bari ayaa kooxaha hubaysan weerar ku qaadeen waa weerar ku qaaday salaadii maqhrib kadib xilli uu marayay dalcadda meerka oo magaalada boosaaso u jirta konton iyo shan kilomitir dhaawacyadii dhimasho ayaa ka dhashay weerarkaas dadka shacabka loo geystay sida wararka ay sheegayaan inkastoo aan tiro koob dhaba laga hayn waxaase dadka deegaanku ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka qaar waa dadka qaar ka mid ah ay baxsadeen waa dadka qaar ka mid a oo baxsaday ay arkayeen dadkaas oo la laynayo ilaa hadda ma jirto wax waroo ka soo baxay maamulka puntland oo ku oo uga hadleen weerarka lagu qaaday ciidamada ka tirsan puntland kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale gaariga ay saarnayn dadka shacabka ah ee jidka loo galay
tacliinta gabdhaha waa talada horumarka si ay ugu tanaadaan tacliin ha loo diro gabdhaha
aabbe iyo hooyo ogaada in aad gabdhaha wax bartaan waa xaq ay idinku leeyihiin qofkii gabar wax barana waxa uu la mid yahay qof bulsho dhan wax baray
gabar waxbarata ayaa noqota hooyo wanaagsan bulshooy gabdhaha waxbara ha la tartaman asaagood
gabdhuhu waxay aas-aas u yihiin horumarinta nolosha qoyska sidaas darteed sooma habboona in aan gabdhaha wax barno si ay u horumariyaan noloshooda ilmahooda iyo midda bulshada intaba
dalkiidinkaa qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu egay meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lum waa hagaag markaana somalilan khilaaf ayaa lagu soo warramayaa inuu soo kala dhex galay xisbiga uciid ee ka dhisan somalilan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga uciid cabdinaasir maxamuud buune ayaa sheegay inuu iska casilay xisbiga uu ka tirsanaa iyo xilkii uu hayay isagoo ku eedeeyey in aanu xisbigaani shihaba haysan go-aankii ay ka qaateen guddiga lagu muraysan yahay ee doorashooyinka aanu la qabin dhinaca kale ku-xigeenka xogayaha guuda xisbiga mucaaradka ee ucud cabdinaasir yuusuf cismaan oo b b c da la hadla ayaa sheegay in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga ucud cabdinaasir maxamuud buune ay xilka ka qaadeen tallaabadan iscasilaada ayaa daba socotay muran ka dhashay dib dib u dhigista doorashooyinka baarlamaanka somalilan oo xisbiyada qaarkood ay isku khilaafeen
dalkeedinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla kumayago qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin waa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysyada qaybihii dambe ayaad weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal dowladda soomaaliya ayaa shaacisay magacyada saraakiil ajaanib ah oo shabaabka laga dilay sida ay dowladda soomaaliya sheegtay ciidamada kumaandoosta soomaaliya ee danab oo taageero ka helaya kuwa maraykanka ayaa howlgal qorshaysan ka fulaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada danab iyo ciidamada maraykanka ayaa howlgal ka fulay deegaanka baladul aamiin iyo hanti wadaag oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan kumaandoosta soomaaliya oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalka ay si wada jir ah looga fulayay saldhigga al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka baladul aamiin iyo hanti wadaag oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose saraakiisha danab ayaa tilmaamay in saldhigga laga fuliyey howlgalka lagu bartilmaameysaday xubno sare oo ka tirsan al-shabaab waxaana qoraalkaasi lagu sheegay ama saraakiishaasi ay sheegeen in ku dhowaad siddeetan iyo shan dagaalame iyo saraakiil iskugu jira soomaaliya ajaaniib lagu dilay howlgalkii ugu dambeeyey oo ay ciidamadu ka fuliyeen deegaano kala duwan oo al-shabaab saldhigyo ay ku lahaayeen saraakiisha kumaandoosta soomaaliya waxa ay idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegeen magacyada saraakiisha lagu dilay weerarka iyo dalalka ay u dhasheen saraakiisha lagu dilay howlgalka ayaa magacyadooda lagu kala sheegay abu xamsa binushaam ka soo jeeda dalka masar kaas oo al-shabaab u qaabilsanaa tababarada aweys abu xamsa al mislaawi oo haysta dhalashada dalka tanzaniya iyo abu bilaal abu zubayr oo isna haysta dhalashada mauritaniya waxaana ay horey u ahaayeen ama uu ahaa sargaalkaasi lagu magacaabo abu bilaal zubayr ku-xigeenkii ibraahim afghan ayaa layidhi aad buuna u miisaan ama miisaan weyn ugu lahaa shabaab dhexdooda waxaana sidoo kale ay sheegeen aadan abu miisaan nin lagu magacaabo kaas oo ka soo jeeda dalka suuriya iyo faysal binu hayaan oo ka soo jeeda dalka yemen in iyaguna ay ka mid yihiin dadka lagu dilay weerarka sida ay sheegeen ma jirta dhanka kale dowladda federaalka marka laga soo tago saraakiisheeda shabaab war ka soo baxay oo ku aadan dadka la sheegay in laga dilay
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho nafsiba qof dhaliilaya dalkiidinka qadribay cudurka aad wada qabtaan qabkad wada hubantihiin cudurka aad wada waa dhegeystayaal weli barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey waana xadihii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii kalamaan oo alaaba ay soo diyaariso idaacadda kulmiye oo xidhiir saaxiibtinimo iyo iskaashi unaga dhexeeyo
maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda coffee baby
kofi bayb saanay ilmaha uga qoslisa aryadaha kalamaan heestii habaarqada wiilkayo waa tay noo socota qaybtii saddexaadna berigay baxe sidaanayna u dhece idanadan sadha hayeelina amarka biid naftaa qaraxuu hebey waxaan dad casuuq ahayn inkaar qabe kuguma ogid habaar duugoobi maaye adiga inta kula dulaysan dardaaran idinka dhigaya dardaaran idinka dhigaya
arnamiyo musalsalkii abdulle masiibadiisa ilaahayno koriye kuwa kalena kusugaan korbalanka abdulileya dumarkii caruuraha doktoorada iyo culummada duwabkii aftahamada dadka bilimageydada hawlyari u dilayow daliilkeed u haysaan war maxaa loo dili waayey waxaa loo daliishaday nimaan raaci wuu ridoobay war biyaarta waxaa lagu diray naafada ee xuquuqda ay raadso waa la ansixiyey sharciga naafada qarankeed war anigu muraayadda markaan hortago waxay ii sheegtay inaan food leeyahay laakiin baasha waa laygu xantaaniyo niman hawadaad xeer heesta hadda ka hor aa la waaye asagoo tukaha markaasaa waxaa la yidhi shiiqow ma tukata markaasuu yidhi war idinku tukada aniga waa laygu qoraahe war nimayo wadaadkii waralaha oo shalay ka fadwooda cayaalka jeegada xiiran oo dhahaya jeega baaquli lama arki karo maanta jeegadisiya u xiiranasay wax u jiraan wareere dastuurku weli waa qabiyo nin walbana siduu doono jeegadiisa u xiiran karaa war nimayo dowladdii arbacayey ayaantan waa kii cabdiraxmaan cabdishakuur ka cabanayey ciidan layga laayan u baruur diiqi rabe iga hor istaageen huteel aan shir xisbiga ku qabsanaya iga xidheen siminaar aan dhallinyaro soomaaliyeed u furay baa la hor istaagay waxaa waa kii uga cabanayey marka dowladdii arbacay alamtana soo dhaaftay maantana xasan shiiqay hor istaagtay minay hor istaageen asagu ma ka roogsadayhe warkala wareega la yidhi kala wareeg warkaan laga dhex gelinayna dhegaysta weliba meesha arrintu ka dhacday waa baydhabo xisbigii xasan shiiqaa siminaar ku qabsanaya halkaa waxaana hogaaminayay senatar xuseen sheekh maxamuud wax lagu qaban karaa ma jiraan baa la yidhahdeen kala wareeg wariya arbee arbee oo anta kaleeto dawladda nabad iyo nolola leere baydhawona mayba kaleeto baranji baranjigaas waa ay kuturukuteen lagaloona yaaweydaga leere horta aadan isaaqo weylahan ad sheeg sheegta intay ku xiran yihiin anugu dhibayo dowladdan waxaan ka quustay markay hay sameerisay oon ogaaday inaan wax laga qaban karin oo isan cid kale u daahayn
gabarmuu maalin baa lagadaa kabiir ayn dahay dobolnimadii waleedhahay dastuurkii qabyada ahaa miyaa lasii qalmaroojinayaa in xisbiya shiraan waa ogol yahay dalkan waxaa looga baahan yahay iscafis muxaadaro iyo siminaar aan cafis ahayna laguma qaban karo warnimayo war ma haysaane casayn shiikh axmed madoobe waa heesay aryaab waay shiikh heesaw ma aragnay weligey may eri war shiikhkuuma sheegin madaxweynaha jubbaland waay waxaa heesay mal xoo yidhihe wargii maniga ka haray mas-uul manigaan hayne
maxaa ragila ridrifay ridrifay ridrifay aniga mayreebaya waraan xuseen sheekh axmed madoole ma wuxuu yidhi raggii la rifrifay maxaa la ii raacay waayoo la iga reebay anigu miyaanan rag ahayn aga awowgood wadnaad hadalka kada aad leedihiin waad eegi mooshin mooshin mooshin ilaan kama maaranne madayn baa leesku yeeshay war markii la shiiday mooshin cuska tahay waa xaggee meeshu ka jiro yaama waadan ogayna baarlamaanka hirshabeella mooshin ka keena guddoomiye hooriye mushaarkiyaana ku daahayaa la yidhi ka warramahe war cali guudlaawo mushaarka bixin jiray ayaa kala fasaxay baarlamaanka qofkana shaqadiisa lagu haystaa xarfaanta hirshabeelle wallahi xaqooda waa dhacsanayaan xarfaanta galmudugna waa ka dhacsan yihiin abbow mardhowna kuwa jubbaland waa ku daadsan tahay no waa raggeeda kuwa koonfur galbeed wuxuuda mar hore kala tuurteen boowe reer puntland waa ka wataan aan waayahana baabuur raacay kaxaysanayaan abbow harfaanaa beri jaanis haysano harfaanta waaweynka oo baarlamaanka soomaaliya no ka dhacsantihiin marka war xarfaanta beri waxaa la horgeynayaa sharciga ay ku ansixin lahaayeen in guddoomiyaha bankiga dhexe uu noqdo nin ingiriisa hadda xarfaanta waa u daadsan tahayna waa jaan ka helayaan saaxiibo waxaan ka baqaano warkooda inuu leeji noqon waayo ka taramaareeyaan olmidow dad waaweyn oo khiyaaraha la joogtaabaan islaaye goormaad ilmaha ciyaalsiyadaa ku soo biira markaad madaxa digsigaa xiiratay aad ku soo biirtay naga dootirno xarfaanay soomaaliya waa laga bootin rabaa daymihii oo dhanna waa laga cafin rabaa waa nagala wada qalanaya wasiir bayland sidaas sheegay xarfaanay war waxaanu noox noox badanaano naga aamusano oday ka dhacno haddii kale hariif iska dhig tuurno ku madax kalaamino ka qalayno xarfaanay gabar oo qatara oo fuur bacno awiil ku dhacayno waa ismeersadano kadib quudka damaca galayno waa haweystay camalno kadib waxay tirino waxaad u ordayso habeenka arooska hortiis arki maysid waa ku daadis camal waayno warwar ma haysaane gabar dhiganaysa jaamacadda alasar ee masar ayaa wiil hab siisay irinta ka bodaana layidhi meeshaan hab layskuma siiyeen habqaaduna xay ahayd jaamacadda miyaa ilma lagu koraaye warwar ma haysaane nin abwaan oo cabdiraxmaan abees la yidhaahdo ayaa hargeysa lagu xihay waxaana loo xidhay gabay uu habeen hore ka tiriyey abdhaqanka ciidanka booliska marka waxaan dhihi lahaa waqooyi xabsiga ku yaal hadduu yahay weel bulshada dabyaagii waaniyiyo wadaadada loogu xidho wanaagga maxaad shacbiga si waafiye ugu tusteen wadbayaal koonfurtana seeftii waalida noqdo xumaatada suuqa waran haddaad weyddiisa ruux durbada lagu waayayo oo adduunka lagaaga wado maxaad waaweynka iyo walaayada uga hor timid suuq magaalahadhabaayniyow warkaaga waxaan u fahmay somalilan haddii xabsi laysku xidho xamar qabriyaa laysdhigaa war qabriguba sow xabsi maaha aryaa xabsi waa laga soo baxaa ama qabriyaa laga soo baxaa war maanta hoosland ajaanib waaweyn oo shabaab ka tirsanayd ayaa loo diray hoosleen maamul goboleed u sugnaa hoosland maxay shabaab ka soo qabanayeen maamulgal baa ka jiray hoosland haddaad maqasho waa laba xarar iyo fuusto kor u fiiri aryaa dadka been how sheegay qof dhinta wax uma jeediye allow oobaad dhimata naftilaakiinagee lamada hararna ndhoga wawiingo iyo kasiiriyaasa war haddaba nin walba ku talagal meeshaasaa laysdhigaya war haddaadnaan dadka iyo dalka waxba u hayn ka daaya murankaoo shartiinna ka xajiya nimanyo aliyalamaya war waan u haynaa adiga waxba u haynin iyo warka nagala tag aryaa iskama dhicin sida maasaa kaa xiga war hamashoor waanhayow maaha
waa meeri haydin dishe
dalkaydinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay wahagaag dhegeystayaal intaa waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado xubintaas kalamaan ayaana dhegeystayaal u dambeysay barnaamijka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay farsamadii soo saaristana waxaa gacan iga siiyey saaxiibkii xasan axmed maxamed intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Thank you.
saidkeena soo galaan si fiican umada Yeah. حقيقة لكي يوجد جبال